halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toose uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo toban iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efamyada magaalooyinka qaar saacadda afrikada bari waxa ay maraysaa lixdii iyo barkii aroornimo gow ah halka washington ay ka tahay tobankii iyo bar fiidnimo
waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee somaali v o e dotcom waa aroornimo talaada ah bisha nofembarna waa shan iyo labaatan sannadkuna waa laba kun iyo afar iyo tobanka idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo zahre cabdi axmed
sareyga cumar xaaji maxamed muddo ayaan wada shaqaynaynay oo shaqada ku wada jiray inkasta uu ahaa saraakiish annaka naga horreysay oo ku soo biirmay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wakhtigii xornimada kana mid ahaa saraakiishii saldhigga u samaysay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markii ay ka soo noqdeen waxbarashada jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diini oo ah taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ka hadlaya taariikh nololeedkii jenaraal cumar xaaji masale oo ku geeriyooday dalka britain waxaa kaloo aan idiin haynaa go'aankii xeerbeegtida muddada laga dhursugaya ee gobolka masuuri ee dalkani maraykanka halka uu marayo dhismaha khadka tareen ee jabuuti iyo etoobiya waxaad kaloo maqli doontaan xiisaddii gobolka waqooyi bari ee kenya kadib dilkii siddeed iyo labaatanka qof dalkaasi u dhashay iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
xeer beegtidii dadweyne ee gobolka missouri ayaa waxa ay go'aan ku gaareen in dacwad aanu ku soo oogin sarkaalkii caddaanka ahaa ee toogashada ku diray wiilkii dhallinyarada ahaa ee aanan hubaysnayn michael brown muddo hadda laga joogo afar bilood xeer beegtidaasi ayaa waxa ay ka baaraan degaysay baryahanba in dacwad ay ku soo ogaan sarkaalkii toogtay brown daron wilson sagaalkii bishii agost ee lasoo dhaafay rabshado ayaa xalayso dhacay iyadoo ay jiraan dibadbaxyo socda oo toddobaadyo ah iyadoo booliiska oo wata baabuurta qafilana ay kaga jawaabeen taasi qiiqa indhaha kaga ilmaysiya goorsii horreysa ee shalay ayaa barsaabka gobolka missouri jey nixon waxa uu ku baaqay in la isdejiyo madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo isna shir jaraa'id qabtay kadib markii goor dhaweyto xeerbeegtida ay dembi ku soo oogin askarigii ka dambeeyey dilkii wiil yar oo madowa lagu magacaabi jira michael brown ayaa waxa uu ka hadlay dibadbaxyadu inay noqdaan kuwo nabadeed wuxuuna ugu baaqay qoyska tiiraanyeysan ee wiilkaasi inay isdejiyaan isagoo sheegay in arrinkan uu yahay mid u yaala guud ahaanba qaranka oo uusan ahayn mid u yaala oo keliya gobolkaasi masuuri madaxweyne barack obama ayaa waxaa shirkiisan jaraa-id uu soo baxay kadib markii ay xeerbeegtida muddada dhowrka bilooda laga dhursugayay ay sheegeen inay tahay muhiimadda in la eego deganaanshiyaha isagoo sheegay inaysan jirin wax ogolaanaya rabshado arrinkaasina lagu bedelo deganaanshiyo waxa uuna madaxweynuhu ugu baaqay boolisku inay xakameeyaan hadalkan arrinkan wadaxaajoodkii laga lahaa ayaha dambeeto ee barnaamijka nukleerka ee dalkaasi iiraan ayaa waxa uu dhaafay muddadii loo cayimay isniintii shalay waxaana saraakiishu ay isku raaceen in lagu daro toddoba bilood oo kale in ka badan sannada ayaa waxaa soo socday wada hadallo adag oo toos ay ugu lug lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee toddoba dal oo ajnabi ah kuwaasi oo lagu guultaraystay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay in la xaliyo ismaandhaafka la xidhiidha inta ay la ekaan karayso awoodda naaxinta nukleerka ee loo oggolaan karayo dalkaasi iiraan iyo sida ugu dhaqsiyaha badan ee looga qaadi karayo cunuqabataynta xagga dhaqaalaha ee ku rogan dalkaasi ugu yaraan laba ka mida ciidamada neto iyo lix ka mida shaqaalaha rayidka ayaa lagu dilay kadib markii ay ka dhaceen dalka afghanistan weeraro war qoraal oo isniintii shalay ahayd lasoo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in ciidankani ay geeriyoodeen kadib markii lagu qaaday weerar bariga afghanistan lama oga taniyo wakhtigan dhalashada ciidamadan la dilay subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington waxaa magaalada laster ee cariga britain ku geeriyooday eebaha u naxariistay genaraal cumar xaaji masalle oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee soomaaliya xilal ilaa heer wasiirnimo ahna kasoo qabtay dowladii dhexe ee soomaaliya marxuumka ayaa in muddo ah waxa uu ku xanuunsanayay dalkaasi britain waxaase taariikh nololeedkiisii cumar xaaji masalle uga waramay wariyahayaga ibraahim xasan daanduray oo stuudiyaha wakhtiganba igu wehelinaya genaraal cabdulqaadir sheekh cali diini oo ah taliyihii hore ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo axmed yaasiin faarax oo ka mid ahaa saraakiishii saraakiil xigeenadii ciidanka xooga dalka waxaana hadalka ku horeynaya genaraal diini
horta inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun allah u naxariisto waxaa weeye sarkaalkaas soomaaliyeed waxaan uga tacsiyanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo uga tacsiyanayaa eheladiisii iyo saaxiibadiis oo dhan meel kasta ay joogaan baan uga tacsiyadeynayaa idinkana waynu kugu mahad celinaynaa tacsiyaas inaad naga gudbisaan haddaad tihiin v o da waa gartay waayahay axmed yaasiin adigana maxaad nooga xaqiijin kartaa oo aad kala socotaa geerida allah u naxariistee cumar xaaji masalle shalay baa la ii sheegay markay ahayd saddexdii iyo rubuc galabnimo waxaana laygu yidhi wuxuu dhintay markay ahayd laba-iyo tobankii oo shalay oo isniintiibuu ku dhintay waddanka u k allah u naxariisto cumar xaaji masalle haddii aan u galno taariikh nololeedkiisa ee sarreeyagaas cabdiqaadir sheekh cali diini maxaa iska taqaanaan cumar xaaji maxamed allah u naxariiste sarreegaas cumar xaaji maxamed muddo ayaan wada shaqaynaynay oo shaqada ku wada jiray inkasta uu ahaa saraakiish annaka naga horreysay oo kusoo biirmay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waktigii xornimada kana mid ahaa saraakiishii saldhigga u samaysay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markii ay kasoo noqdeen waxbarashada wuxuuna ahaa sarkaalkaasi saraakiishii laga qaatay macalimiintii soomaaliyeed oo waktigaas ayagu ahaa dadka ugu aqoon roon muxuu ahaa waddanka markaas xornimada loo diyaarinhayay wuxuu ahaa sarkaal aada iyo aada caan uga ah ummadda soomaaliyeedna ay taqaano gaar ahaan dadka ciidamada qalabka sida ay iskala soo shaqeynayeen ku ad adag shaqadiisa xaggiisi dhammaanna ciidanka si siman oo oo cadaalad ku jirto sinaan ku jirto u maamuli jiray kuna qadarin jiray qof kastaba oo ciidanka ka tirsan shaqada uu qabtay iyo kartidiisa iyo hawshiisa laakiin uusan ku tixgelin jirin waxa la yidhaahdo kala sokomarso haye axmed yaasiin adiga waxaad ka tirsanaan jirtay ciidamadii qalabka siday ee soomaaliya maxaa aad iga sheegi karaysaa cumar xaaji masalle oo aad ka taqaana allah unaxariiste taariikh nololeedkiisa masalle allah unaxariiste waxaan ka aqaanaa horta ilaa iyo waktiga uu dhashay ilaa taariikhdiisii oo dhan buu iiga sheekeeyey waa la sheekaysan jiray goormuu dhashay ii sheeg
wuxuu ii sheegay oo asagoo afkiisa iiga sheegay weliba wakti horena waa ii sheegay haddana intuu colombos maruu laba saddex sana halkaa ila joogo isku guri aan joognay wuu ii sheegay wuxuu yihi kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo afartii ayuu dhashay gobolka hiiraan magaalada beledweyne ku dhashay oo familka reer xaaji oo dhan ay kula dhasheen halkaas oo waxbarashadiisa dhexe ilaa hoose dhexe sarena gaalkacyo iyo wuxuu kusoo qaatay iyo meesha la yihahdo beledweyne gaalkacyo waxaa deganaan jiray walaalkii iska weyn oo isku hooyo ahaayeenoo cabdullaahi gacman dheere la dhihi jiro oo cabdullaahi obokor marka macalin buu wuxuu ka noqday konton iyo sideed iyo konton iyo sagaalkii cumar xaaji allah unaxariiste magaalada dhuusamareed sida uu generaalku hadda kuu sheegayana xorriyaddii markii la qaatay lixdankii yuu ku biiray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed saraakiishii kuwii u horreeyey akademiyaadka la dhihi jiray oo waxbarashada kusoo galay oo aan kuwii la dhihi jiray garabsaar dab aan ahayn kuwaasu halkaas kasoo bilaabay haddaan kugu soo koobo darajooyinka waktiyadu qaata anigu lixdan iyo labadiiban xamaran oo wiil yara ugu tegay halkaasa iskuul ka galay genaraal cabdiqaadir sheekh cali diini markii ay burburtay dowladdii dhexe ee ka jirtay soomaaliya kadib waxaa dhacay dagaallo sokeeye haddana markii dambe waxaa la qaaday dadaallo xoog leh oo diib heshiisiineed marka door intee leega ayuu cumar xaaji masale allah u naxariistay ku lahaa dadaaladaasi runtii haddii aan kuu sheego mataqaanaa markii waktigii burburku dhacay waxa uu ka mid ahaa dadkii soomaaliyeed ama madaxdii soomaaliyeed oo markaas isku dayeysay in xal loo helo dhibaatada waddanka ka jirta taasoo uu ka mid ahaa guddiyadii ugu sarreysay oo markii lagu soo dham shirkii qaahiro lagu qabtay kii carto lagu qabtay oo jabuuti lagu qabtay iyo kuwo kala ba- badan oo waddanka gudihiisa lagu qabtay wuxuu ku lahaa door muhiima oo ah in loo helo waddanka xal ee, tanaasulaad badanna wuu sameeyey oo oo oo caanahoo la yaqaano oo u tanaasulay dad badan si ay muxuu ahaa maslaxad guud oo soomaalinimo loo helo waddankana loo badbaadiyo waa markii eh, burburkii haddaan ciidanka ku noqdo waxa way wax yar kaaga taabto wuxuu ahaa saraakiishii runtii bayska u ahaa dhisidda iyo horumarinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo macruuf ka ahaa qaaradda africa waktiyadii toddobaatameeyadii iyo sideetameeyadii eh, intaan una dhicin eh, burburkii ama waxa la dhihi jira mataqaanaa dagaalkii sokeeye wuxuuna ahaa sarkaalkaasu mar kastaba inuu xigsado xagga cadaaladda wuxuu soo qabtay eh, muxuu ahaa muddo wasiirka gaashaandhigga taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa hadaladiisii ka mid ahaa markii laga bedelay wasaaradda gaashaandhigga loo bedelayna caafimaadka inuu yidhaahdo eh, isagoo u eegahaya qof walbaba booska ku habboon in lagu magacaabaa fiicnaan lahayd isagoo ula jeeda ayuu wuxuu yidhi aniga waxaa lay baray sida eh, dagaal baa lay baray laakiin dad sidaan u daaweeyo laima barin marka waxaa hadalkaas waxaa loo fasirtay ummadda soomaaliyeed ama dadkii saaxiibadaysa u fasirteen inuu ka waday aniga booskan kuma habbooniya waxaa ku habboon qofka ay khuseyso eh, farsamadiisu marka wuxuu eh, aada iyo aada runtii isku taxallujin jiray inuu xigsado mar kastaba xagga cadaaladda inuu xigsado saasna uu ku ahaa ciidanka aanan loogu imaan jirinna wax kaleeto oo ka duwan eh, midaas guud ee soomaalinimo midaas guud oo spiritiga ciidan spiritiga ciidanka ah iyo in la helo mar kastaba markii burburku jiray maslaxadda soomaaliyeed oo muxuu ahaa to waddanka eh, la daba qabto waktiga intuu muxuu ahaa uusan ka dhumin ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed runtii sarkaal aada iyo aada mujtamaca soomaaliyeed ku fiican buu ahaa xagga ciidamada iyo markuu xagga eh, bulshada oo shaqada eh, caafimaadka ka shaqaynayay
jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diine taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo weliba axmed yaasiin faarax oo ka mid ah saraakiil xigeenadii ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayay kuwaasi ahaayeen waxayna taariikh nololeedka eebaha u naxariistee jenaraal cumar xaaji masale uga warramayeen ibraahim xasan daanduray
guud ahaan gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa waxaa laga dareemayaa xaalad kacsantan iyo markii weerarka lagu dilay siddeed iyo labaatan qof oo ay ku jireen macalimiin dhexda loo galay wariyaheenna v o a ee magaalada nairobi yaasin ciise wadheer ayaa khadka telefoonka xaaladihii ugu dambeysay waxa uu ka wareystay xaadi maadey oo ah mudane laga soo doorto golaha deegaanka ee waqooyiga mandera waxaana ugu horreyntii u weydiiyey saameyntu sida ay halkaasi ay ugu yeelatay
mandera county aada aada wuxuu saameysay ilan dhibaatadii dhinacii ee xaluunka waxa uu geynay aysan doontaa hadda macalimiinkii oo niminka u weyna oo nat la dhahay inay amar ay bixiyeen si deg dega macalimiinta meeshii laga laga soo saaro marka ilmahayn oo soomaaliya oo meeshii ugu badan mandera county oo muslima ayaa dhibaatadaas oo dhinac tacliinta ayaa wax saameyn doontaa dhan kale madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka security saabsan hololenku amar kulul ay bixiyeen in tallaaba laga qaato arrimahaas dadkii taas ay geysteen oo lagu tabaga lagu dabagalo marka waxay soo gireen in ciidamada oo kenya defence force oo militarka weerar ay qaadeen dalkaasna boqol iyo dhowr qof oo ciddaas oo wax geysteen hadda lagu laayay warka oo haddaan ka haysano saas inaan telefishonkaan ka helnay oo wax oo cad aan haysanin laakiin wararka oo media aan ka helnay oo intaas oo waraan ka haysanaa
hadi marka hadda waxaanu maqalnay in bando lagu soo rogay mandhera iyo nawaaxigeeda sidee arrintaasi ammaanka u saamaysay maadaama dad diimaha ku kala duwan ay degan yihiin oo kiniisado ay ku yaaliin oo masaajidya ku yaaliin oo dadku ay dhici karto in arrimo diimeed inkastoo dowladdu tiri dagaal diimeed ma jiro saamaynta bandoogaasi xagga ammaanka uu ku yeeshay waa run arrimahaas way jirtaa dadkii mas-uuliyiinta oo north eastern dhan oo wajeer iyo mugaariza iyo mandera way isqabsadeen oo kuwii culumadiinta arrimahaas way beeneeyeen in oo arrimaha oo diin ka jirin laakiin hadda ciidamo badan oo fara badan meeshii la geynayaa sidii ammaankii boordarka oo ku saabsan soomaalia iyo mandera oo la adkeeyo oo magaalo gudaheedana oo mandera naftirkeeda la adkeeyo oo ciidamo badan oo fara badanna la geyni doono hadda arrintaasna waay lagu daba jiraa marka dhinacii oo security oo sirkaarka sarena ballanka ay qaadeen in ciidamadan badan ay geeyaan meeshii oo security la dhuujin doono waxaa mucaaradka gaar ahaan hogaanka adigu waxaad ka mid tahay jubilee dadka laga soo doorto dowladda xukunka haysa hogaanka mucaaradka sida raila oo kale iyo wax walba waxaad ka hadashaan markii wuxuu dhacaan kama hortagtaan ammaankiinuna si wanaagsan ee dowladdu uma qabato ayay leeyihiin taa maxaad ka leedihiin wallahi wa horta waxaa la eedeynayaa badi dhinacii oo intelligence-ka oo qaybta jaajuuska arrimahaasna waxay suubisaa in localkii oo shacabkii meesha degan oo wararka laga helo wararkana haddii lagu gudbo sarkaalka inay arrimahaas u dabagalaan oo wax ka qabtaan ay ahayd malantaas dhinacii sarkaalka ay zaa'id oo ay ilaalisay oo intelligence-kii la bixiyey oo governor mandera cali roba naftirkiisa uu siiyey arrintan intaay dhaceen ka hor marka wax laga oo tallaabo qaatay oo wax meesha meeshii la dhigay oo arrintaas laga hortago manahayn marka laa kulli xaal way dhaxday marka security systemkii wasiirkasoo bilaaw ilaa hoos haddii la fiiriyo waxbaa kasii qaldan marka waxaan rabnaa annaga shacabka mandera noodisan haddaan ahay securityga in la ilaaliyo ugu dambayntii haadi maadey waad arkaysaa baaqiyada ka soo baxaya nat iyo t s c oo ah golayaasha dhinaca waxbarashada iyo macalimiinta oo ku baaqaya dhammaanba gobolka waqooyi bari inay ka soo baxaan macalimiintu sidee ugu diyaar garoobaysaan arrintaas maadaama iskuulaadkii oo dhan macalimiintii gobolada kale ka imaanaya hadday idinka soo baxaan maxaad ku bedelaysaan arrintaa yaasiinow ra-iisku xigeen oo william ruto intaas uu ka hadlay wuxuu dhahay arrimahaas oo maxalinkii naadkii nimankii chairman naadku wada arrin fuul xun oo way degdegeen marka saas uma dhaci lahayn uu leeyahay ilaan arrintaas waxaa loo arkayaa in cabsi iyo badi badan ay keeni doonto oo qoladii oo wax hagaajisna ay u arkaan inay guul ay gaareen marka waxaanu arkaynaa naad anag soomaali ahaan oo reer mandera misnoostan ahaan arrintaas ilmahayn oo wax barashadooda wax ka dhimayo moogi waxuu u kordhinaya ma jiraan
xaadi maadeey oo ah mudana laga soo doorto golaha deegaanka ee waqooyiga mandera oo uu waramayey yaasiin ciise wardheere
waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad la socotaan waxay ahayd sagaalkii bishii agoosto ee sanadkan markii wiil madowa oo lagu magacaabi jiray michael brown uu ku toogtay magaalada fargason ee gobolka masuuri ee dalkani maraykanka askari cadaana arrinkaasi oo dhalisay dibadbaxyo iyo caro weyn haddaba tan iyo sagaalkii bisha agoosto xeer beegtigii la qabtay ayaa caawa waxa ay soo saareen go-aan ah in aysan dembi iyagu u saarinin ama aysan go-aan dembiga ka soo saarin arrinkaasi oo uu geysta askarigaasi haddaba go-aankaasi maxaa uu ka dhigan yahay saameyn intee leeg ayuusa kusii yeelan karaa xiisadii ka taagneed halkaasi khadka telefoonka ee gobolka minnesota oo kamida minnesota oo ka mida gobolada dhexe ee dalka maraykanka oo gobolka masuuri ay isleeyihiin gobolada dhexe waxaa ku jira xaashi shaafi oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada deegaankaasi xaashi oo bal soo dhowow xeerbeeg maxay u cuskadeen go-aankan
runtii horta waa mahadsantihiin dhammaan bahda v o a runtii waa waxaa umaleynaya dadku inay inta badan ay la socdeen ilaa iyo bishii agoosto haddaad fiiriso arrintan brown inanka wiilka la dilay iyo familkiisaba ma aysan ahayn wax cusub laakiin waxaa jisooyaalka wadankan gebi ahaan haddaad dib u fiiriso xiriirka dadka kalarka ah ama aan caddeyn iyo hay-adaha amniga inta badan iskumay wanaagsanayn inta badanna dadka aada ugu dhoondolooba arrimaha nolosha bini aadamka waxay yidhahdaan hay-adaha amniga inta badan way xagliyaan dadka aan kalarkooda midabkooda caddeyn ama ha noqoto inay xabsi u taxaabaan ama dembiye yaryar ay ku dilaan sidii inankii ilaa shalay labiyo toban jirka ahaa ee bistoolada lagu ciyaaro asoo wata la toogtay marka midan oo kale waxay noqonaysaa mid sii kala fogeysaa bulshadii marka horeba xilibkooda aysan wanaagsaneyn ayaga iyo amniga hay-adaha amniga ah waxay cuskanayeen haddaan dib ugu noqdo sida kaasa familka inanka uu ka dhintay waxay aaminsan yihiin iyo taageerayaashiisaba inuu baloon asagoo gacmaha taagaya markii iskariga uu qabto iyo gacmaha taag isagoona haydilin oo gacmaha taagaya in la dilay ay aaminsan yihiin ay qaarna uga markhaati kacayaan dhinaca xagga booliiska kuwa u doodayana ay leeyihiin ama kuwa la jira kuwa inanka booliiska ahna ay aaminsan yihiin inanka inuu amarna qaadan waaye balse uu damcay bistooladii uu watay booliisku inuu kula dhigo kula dagaalamo oo asaga ku dilo kadibna booliiskii ninkii ahaa wuu isdifaacay birahdeen saasuna ku dilay inankii madoobaha waa tahay awalba waxaa horey uga jiray dhowrkaasi bilood deegaankaasi iyo gobolka guud ahaanba dibadbaxyo arrintan intee la eg bay saameyn kale kusii yeelan kartaa waad arkaysa caawa madaxweynaha dalka maraykanka oo isna shir jaraa'id qabtay wuxuu dadka ugu baaqay inay isdejiyaan bal sidee bay uga sii dari kartaa xaalka
runtii waad dareemi kartaa dadka madowga ah ama dadka laga tira badan yahay ama dadka kaalka la yidhahda gebi ahaan runtii xaafadaha ama deegaanada ay degan yihiin inta badan waa deegaano ay ku hareeraysan yihiin maxaan ku dhahaa macluul ma odhan kara laakiin macnaha bobarty iyo shaqo la-aan iyo dhalinyaro badan oo aad u badan oo shaqooyin aan haysan ama meelaha qaarna oo kaalino ka dhacaanba runtii waxaa farxad ah oo wax lagu macnaha wanaagsan ahaa in aabbaha dhalay inanka inuu idaacadaha waaweyn u yimid laba casho ka hor oo uu u digay shacabka jecel wiilkiisii xuquuqdiisii la raadso aysan ahayn in lagu raadin dhibaato iyo maxaan ku dhahay in violence la abuuro laakiin lagu raadiyo keliya si nabad ah in loo mudaaharaado aysan noqon mudaaharaad qalalaasa wato ama gaari la jabiyey guri la jabsaday ama qof dhibaato loo geystay aysan xal u ahayn waxa uu raadinaya wiilkii oo ahayd cadaalad wiilkii aabihii oo ahayd cadaalad marka tan hadda dhacday runta caawa waxaa isle runta markay dhacday kadibba waxaa ka dhacaya incidentyo dhowr accidentyo baa ka dhacay magaalada lafteeda fargas oo ay dadkii mudahaaradii qaarkood ee baabuurtii booliiskii qaar ka mida ay gubeen manaha ama ay dhaawacyo gaarsiiyeenba marka waxay ila tahay runtii inay ayaamahan soo socdana laga yaabo inay arrimaha sii socdaan waayo wixii dadku ay filayeen kama soo bixin oo waad og tahay markay wax dhacaan kolley cudun baan marna haddi ahayn sidii taariikhda sooyaalka wadankan kale markay noqoto xiriirkiisa hore ugu sheegay dadka shacabka ee aan kalalkooda cadeen iyo hay-adaha amnigana oo weligiis xumaa marka waxaa laga yaabaa inay sii ballaariso kala fuuqa noocaas oo kale ah adoo soo koobaya dowladda maxaa la gudboon
runtii hadalkii maanta madaxweynaha uu yiri oo runtii wax aada loogu farxaa ma wanaagsan ah unbaan leeyahay dowladda inay ahaato kow waxaa la gudbay dadku horta in ay yidhaahdaan isdejiya mar kastana cadaaladda aanan laga tegin laakiin waxay ila tahay dowladda waxaa la gudbay inay tahay arrintan la yidhaahdo racial gaadka ama ama xiriirkan u dhexeeya rayska in dowladdu ay si toosa u guda gasho haddaan eegto waddankan xabsiyada waxaa u badan dadka madowga qaarkood dambiyaba aysan gelin ama wax maynaba ay galeen haddaan noqoto iskuullada iskuullada aadka u liita ama ilmaha iskuullada ka taga waxaa u badan ama ama waaye waxbarasho sax marka waxay leetahay dowladda waxaa la gudboon inay xooga saaraan fruit coska arrimahan oo kale saysan usoo noqon booliiskana in lagu sameeyo laftigooda tababaro si dhaqankooda wax oga bedel lahaayeen xaashi shaafi oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka gobolka marisoore ee dalkani maraykanka ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna si toos igu warramayy
dalalka jabuuti iyo etoobiya ayaa si xoogle waxay u wadaan dhismaha dhabaha xadiidka ee taren cusub oo ku shaqaynaya korontada ee isku xiraya magaalooyinka jabuuti iyo adisababa labada dal ayaa midba dhankiisa waxa uu ka wadaa dhismahaasi iyagoo uu ku tala jiraa in ay soo dhammaystiraan bisha oktoobar ee sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka haddaba maamulaha mashruuca dhismahaasi u xilsaaran qaybta jabuuti maxamed khayre roble ayaa wariyeena v o a ee jabuuti ramadaan uga warramay halka hawshu marayso
meel fiican bay maraysaa waxa weeyaan boqolkiiba konton waa la dhameeyey waxa weeyaan horta waddada xiidka dhisidiisu way ka yar duwan tahay waddadan kale caadiga baawarada marayaan leesh caqabado waaweyn waxyaala badan buu leeyahay shamadafeerku marka iminka waxaan bilownay camuutuulkii waan hagaajinay kaabadihii wixii oo dhan inku waan wadnaayo intoodii badan waan dhammaynay afaan waan dhammaynay ceeyoonna waxaa ku xigi doona in guudkii sare la saaro baashi biimta afgaalata lagu dhahaa taabliya faransiiska in la saaro markaa dibadna baalaastigii baa garigii baa lagu shubi doonaa xadiidkii iyo taraaferska waxaa la yidhahda birtan isku xidha waa wara bir ahaan jirtay imika laakiin sibira yaa lagu xiri doonaa markaan xiidkaa la dhigi doonaa marka hata waa shaqo iska badan oo adag sida shaqadan kaleeda xadiidka dhulka ee yar uun maaha laakiin meel fiican bay socotaa boqolkiiba konton waan dhammaynay hadduu ilaahay idhaana sidaan ku tala jirno oktoobar sanadka sanadkiisa inaan dhammayno oon yaan ku tala jirna haddii wax kale soo biirin bal waxaad nooga warantaa wixii dhibaatay aad la kulanteen meelaha qaarkood waxaan maqalnay xaggii biyaha aad biyo weydeen oo dhismahaad ku wadaan way jiraan dhibaatooyin dee horta dhibaatala'aan meesha dhulka ma jirto horta kamid wadankeenuna dee xagga biyaha aad buu uga yaryahay marka sidaad ognahayba kolka caratuu la samaynaya ama dariiq baabuur ba haata ama taara dhabada xadiidkaba ahaatee waa in la kompaactay waa in camudii la garaaco si loo garaacana waa in kolba biyo lagu shubo biyo way yaryaraayeen laakiin dadaal weyn baan galnay ceelal baan qodnay ceelashii baan biyo ka soo qaadanaa iminka way fiican tahay meel fiican bay maraysaa aad baa loo samaynaya bo dhibaatooyin kale ka mida waxa weeyaan sidaad og tahayba dhulkeenna keligeenu maahayn adduunkoo dhanba waxaa jira qabuuriya horta qabuuraha jira tan noogu adga qabuurooyinkiiba ahayd qabuuru waa wax ku xidhan dhaqan iyo diin iyay isku xidhan tahay wadada ku dhacday marka qabuuriya haa wadadaa ku dhacday marka dhabada xadiidka mar hadday aqal iyo beeri wax ku dhacdo waxba male waa la qiimayni qofkiina waa loo sheega waxaa leeyahay waxaan waa utilité biblique waa waxda ummadda ummadda loogu anfalayo qofkiina lama tuuraya intoo loo qiimeeya wixiis xaqi la siini meel kalea la siino waa la dejin laakiin qabuurihii dhibaatay noqotay qabuuraha ugu adkaa iyakiina waan ka baxnay si fiican alxamdulilah ilahi baan la qabtay dowladeennuna quwad bayn bay saartay komiseeradii gobollada aan soo marayna odhan baan u yeedhnay odayaashii baan u yeedhnay culamaaudiinkii baan u yeedhnay dadkii baan aad u baraarujinay wayna ogolaadeen inaan qabuurtii faqno oon qabrigii saarnoon dib u kafannoon dib meel kale ugu aasno alxamdulilah waan dhammaynay taana wadadu markii hore waatiyan dhabada xadiidku halkay marayso la sii qiyaasay masaafadday ku dhacayso maan laga sii weecin qabuuraha marka hore may lagama wicin kara qabuuraha dhul aan laga wici karayn baa jira lesh wadadu liin bay ku socotaa waxay leedahay waxaan gaafgaalaadka deklifitu la dhaho yani dhaadhaca waa soo dhaadhaca inay ka soo qaad etoobiya aan ku xidhannahay etoobiya imka adsababo kale waa laba kun iyo afar boqoloo mitir bay naga sarraysaa waan soo dhaadhacaynaa marka wadadan jiidkan samaynana wadadii hore waxay kaga duwan tahay wadadii hore kurba yaryaroo gaagaaban bay lahayd tani male oo kurbada ugu yari waa siddeed boqoloo mitir yaa ugu yar marka ilaa laba kun waa dariiq saani oo kala sidaa daraaddeed takalena dee saanu u sheegnay shamadafeerkaana dhisaynay wuu ka orod badan yahay oo kii hore halkuu konton saacaddii ku orday kani boqol iyo labaatan inuu ka ordaan ku tari jirna aan ku wadnaa tareenkii hore waxaa la ogayeeyo taariikhda jamhuuriyadda jabuuti waa wax isku lifaaqan oo waddan kubadda uu ku dhismay tuulooyin badan hayjado badan ayaa iskaga noolaa marka la yidhaahdo iminka tareenkii wuxuu ku socdaa kooraan xawli buu ku dhaafayaa dadkii waa sidee marka arrinta ma dhaafayo ma dhaafayo taasi waa meelaha qaarkood lagaga sheekeye la dhaho dadkiibuu ka baxsoo ku orod badan baa dadkii jiidhaya ma dhaafayo uu joogjoogsanayaa waa run horta shamandafeerku waa mayaan transborka dhulka dhulka lego ka ugu fiican weeyaan leesh horumarku heenay saanugta adigu aad u tirada carabka u dhifatay Djibouti iyo Ethiopia labada dalba waxaa dhisay shamandafeerka ahayd marka lama ilowsana daabyado badan baa ku dhismay kaga qabo min Djibouti ilaa daabadaha jiroodani shamandafeerkaa keenay dhaqaalahaan isagaa hagaajiyay sooshiyaalahaan isagaa joo iskoolayar buu ka samayn jiray dhakhtareer buu ka samayn jiray kii wixii wadan lagama tegin kana iminkana inkastuu elektrik ku socdo dadka shicibka orod kuma dhaafayo leesh waxa u weyn een dad dowladuhu u shaqaynayaan ee loo halgamaye dhax loogu bixinay waa fiicnida ummadda ku nool meesha sidaa daraaddeed ma jiiraye wuu joojoogsanayaa daabiyadihii horuu joogsan jiray badh iminkahaan hadduu xitaa dhaafana kuwa kale iyuu joogsan daanlaafanida inta waqtiga dambe waxaan soo wadnaa in daabeedihii uu joogsan jiro lanba kullu een wada joojoojinno
idaacaddeenana waa naga intaas intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.